ciyaaraha kubadda kolayga ee maraykanka n b a ayaa goordhoweyd gabagabo ayaa goordhoweyd gabagabo oo hadda maraya semifinalka ama kulammada ka horeeya kan ugu dambeeya afar kooxood oo laba ka tirsan tahay galbeedka maraykanka labana ka tirsan tahay kooxaha ka socda bariga ayaa min laba ciyaarood ay dhex martay wariyaha v o eda sahre cabdi axmed ayaa ay arrimaha ku xeeran kooxaha n b a ga isku soo haray ka wareysatay madaxa idaacadda v o a ee soomaali cabdiraxmaan yabarow waxayna ugu horeyn weydiisay bal in uu xusuusiiyo ciyaaraha iyo kooxaha isku soo baxay ama hadda labada koox ee ciyaaray labadii ciyaar ugu dambeysay waxay yihiin
cabdiraxmaan bal marka hore waxaad dhegaystayaasheenna xusuusisaa kooxaha isu soo haray iyo laacbiintooda ugu firfircoon kooxaha isku soo haray waxa ay kala yihiin dhinaca galbeedka haddaan ku hormarno waa kooxda spers ee magaalada san antonio ee loo yaqaano san antonio spers iyo kooxda thunders ee magaalada oklahoma city waa oklahoma city thunders dhinaca bariga waa kooxda heat ee magaalada miami ee miami heat iyo kooxda pacers ee gobolka indiana ee indiana pacers haddii haddaba faallooyinkooda aan ku hormaro san antonio spers waxaa sanadkan ay ahaayeen kooxdii ugu dhibcaha badneed dhinaca galbeedka markii laisku soo duubo inta ka horraysay ciyaarahan iminka play offka laiskugu yimid waana sidaa waxa ay ku mutaysteen in toddobada ciyaareed ee play offka hadda socda afar ka mid a aqalkooda lagu qabto laguna bilaabo labadii ugu horraysay ee mid ka mid a xalay soo gabagaboobay haddaan eegno taariikhda dhow waxa ay san antonio spers ay finalka ay yimaadeen sanooyinkii labadii iyo labadi kun iyo toddobadii oo intaba ay koobka qaadeen waxaa maalmahaasi hogaaminayay sida dadka n b a da cayaarahooda aad ugu dhunduleyla ay la socdaan ninkii la odhan jiray admiral david robinson ee aadka u dheeraa kooxda imika u socota san antonio spers laftooda waxaa hogaaminaya rugcadaaga oo uu ka mid yahay tom duncan oo isagu ka ciyaaraa power forward ama center lana soo ciyaaray david robinson dhowr jeerna hore u soo badiyey waxaa kaloo kooxda ka mid a oo isaguna rugcaddaa laftiisu ah tony parker oo point gaard ka ciyaara oo xiiradiisa dardartiisa iyo sida uu boloniga u kala habayo ama u kala wareejinayo ee uula degdegayo aan marnaba lasoo qaban karin waxaa iyaduna kooxda ka mid ah cayaartooy inkastoo shanta bilaaba oona ku jirin haddana mar walba ka dhex muuqda waa mano genobly oo ah nin ku haya heerka iyo momentumka ay ciyaartu mar walba ku socoto haddaba san antonio spers iyo kooxda oklahoma city thunders waxay ilaa imika ciyaareen laba ciyaarood oo aqalka san antonio lagu ciyaaray labadii jeerna oo xalay u dambeysay waxaa badiyey san antonio oo runtii xalay aastayba kooxdii oklahoma city dhibco badanna uga badisay haddaan soo qaato kooxda oklahoma thunders iyaga waxaa u ciyaaraa ciyaaryahaano aan iyaga laftooda daawashadooda aadan ka daalayn waxaa hogaaminaya kevin duran oo sanadka la siiyey jaa'isada la siiyo ciyaaryahanka ugu ciyaar fiican intii ciyaaruhu ay socdeen intaan la gaarin israreebkan iyo iminka play offka waxaa isagana marnaba aan layska dhaga tiri karin russel westbrook oo xawligiisa iyo orodka uu ciyaarta ku wado iyo farsamooyinkiisa ay yihiin kuwa aad u sarreeya nasiib darro kooxda oklahoma tenders waxaa ka maqnaa oo dhaawac ku maqan serge ibaka oo ah nin dheer oo ku wanaagsan blogga waana malaha waxa xalayto sida weyn loo duugay oo looga badiyee isaga ayaa meesha ka maqnaa oo bloggiisi ayaa meesha ka madhnaa taageerayaasha kooxda oklahoma tenders waxa ay leeyihiin geel caruuri qaaday ma dheero sanadkii labadii kun iyo labaiyo tobankiiba laba ciyaarood intay saa san antonio u badisay ayaan ka daba tegnay oo afar iyo eber aan suuqa uga bixinay laakiin la arki doone waxa kala qabsada
kooxaha dhinaca bariga haddaad eegto bal ka warran iyagana sidee ayay u dhaceen laacibintay reer indiyaana ka cabsi qabaan marka la eego ciyaaryahanada miyaami ka tirsan ee ciyaaraha qaybaha dambe imaan doona iyaguna dhinaca bariga waa miyaami hiid oo laba jeer hore u soo badibsay oo ay ka soo hor jeedaan indiana baysres indiana baysres waxaa sanadkan iyaguna lambarka koowaad ay ka galeen dhinaca bariga oo xagga ciyaarahii ugu badnaa ay soo badiyeen waana sidaas waxa iyaga laftooda loo siiyey waxaa la yidhahdaa faa'iidada aqalka in lagu ciyaaro markii play offka lagu gaaro oo toddobada ciyaarood ee ay la ciyaarayso miyaami afar ka mid a aqalkooda lagu qabanayo laba ciyaarood ayaa durba la soo qabtay oo ay wada ciyaareen miyaami hiit iyo indiana baysres labadiina waxa ay kala joogaan hal iyo hal oo midba mar ay badisay waxaana loo dhaqaaqaya dhinaca iyo miyaami oo laba kale lagu cayaari doona kooxda indiana pacers waxaa hogaaminaya laba nin oo daayar paul george oo malaha ah tiirka weyn ee ay kooxdu ku tiirsan tahay iyo lance stevenson oo aan ka dhicin oo inta badan la yimaada waxaa la yidhaahdo triple double goolka uu dhalinayo riboonkiisa iyo asistiga uu dhiibayo intuba ay toban ay ka badan yihiin labadii ciyaarood ee imika la soo ciyaaray mid iyo mid ayay ku soo dhammaatay miami maadaama uu ciyaaro ciyaaryahanka dadka intooda badan ay isku raacsan yihiin inuu maanta n b a-da ugu cayaar fiican yahay lebron james taageerayaal aad iyo aad u badan ayay leeyihiin oo waxa ay ku caanamaalaan taageerayaasha miyaami halhayskii ahaa wixii cusubba caalamka ayaa jecel waxaa kaloo miyaami hiit u cayaara rag aan lebron james ka dhicin oo runtii ciyaarta la kaba oo ay ka mid yihiin dwayn weyn chris bosh iyo inkastoo da'diisu ay sii weynaanayso ninka la yidhahdo ray allen oo dhowaan boston uga soo wareegay oo ka mid ah ragga laku tilmaaman tree pointiska oo meel dheer ka shuuda ciyaaraha oo haddii aad taageerayso koox isaga ka soo hor jeedana uu laabjeex kugu ridayo haddii kooxdiisa aad la jirtana shuudadkiisu ay baraf qabow laabtaada marinayaan
falanqayntii ciyaarta ayaa waxaa aada ugu farayareystay madaxa laanta af soomaaliga idaacadda v o a cabdiraxmaan yabrow